galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa galab sabti ah bisha may waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa dhegaystayaal ka mida maxkamadda milatariga puntland oo maanta xukuno dil xadhig iyo xadhiga ku riday rag ay sheegtay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada ururka al-shabaab maxkamaddu waxay xukun dil ah ku riday shan eedaysane oo lagu soo qabtay qaraxii iyagoo qaraxii sida iyo gaarin nooca ah ay waxay ka qabtay maxkamadda dil toogasho ah laba eedaysane maxkamaddu waxay ku xukuntay shan sano oo xariga saddex eedaysane maxkamaddu waxay ku xukuntay hal sano oo xariga sagaal eedaysanena maxkamadda xorriyadda bay soo celiyay sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida maxkamadda milatariga ee puntland ayaa sagaal iyo toban ruux ku riday xukun kala duwan oo isugu jira dil iyo xabsiyo kala gedisan shan ruux ayaa lagu xukumay dil kadib markii ay maxkamaddu ku qanacday dembiga lagu soo eedeeyey ee ahaa in lagu qabtay qorshe ballaaran oo ay qaraxyo ku fulinayeen iyo qalabkii loogu talagalay qaraxyadaasba maxkamadda ayaa saddex ruux ku xukuntay hal sano oo xariga halka laba ruuxna ay saddex sano oo xabsi ah siisay sidoo kale maxkamadda ayaa sii deysay sagaal qof oo lix ka mid ah ay ku eedeysanaayeen inay ka tirsanaayeen kooxda daacish guddoomiyaha maxkamadda milatariga ee puntland korneyl cabdifataax xaaji aadan oo v o eda u warramay ayaa sheegay in fulinta go'aamadani ay dhaceen maanta oo sabti ah guddoomiyaha ayaa sidoo kale gaashaanka u dururay eedeymo loo soo jeediyey oo ku aadanaa in maxkamadda milatariga ay qaado dacwado loogu talagalay maxkamadda madaniga iyo in ay xukunada dedejiyaan korneyl cabdifataax ayaa v o eda u sheegay inay wakhti ku filan siiyaan eedeysanayaasha halka uu ku adkaystay inuu dastuurku u ogolaanayo inay maxkamadda milatariga ay qaado dacwadaha ka dhanka ah argagixisada
guddiga sirdoonka u qaabilsan aqalka sanadka ee koongareeska maraykanka ayaa codsaday kana codsaday maamulka madaxweyne donald trump inuu soo gudbiyo dukumenti la xiriira ruushka sida kuwo iimeila xog telefoona laga duubay sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii iyo waxyaabo kaleba sida uu baahiyey wargeyska the washington post wargeyska ayaa tabiyey jimcihii shalay in guddiga sanadka ee baadhaya suurtagalnimada inuu xidhi dhex maray ololihii doorashada ee madaxweyne trump iyo ruushka ay waraaq u direen ololihii trump asbuucii lasoo dhaafay ayna ka dalbadeen inay soo gudbiyaan warbixinadaasi washington post ayaa sheegay in warqadda loo diray xoghayihii khasnajiga ee ololahaasi iyadoo markaa kadibna qaar ka mida shaqaalaha lagu wargeliyey inay arrintaasi kala shaqeeyaan guddiga sida ay shaaciyeen laba ruux oo arrintaasi laga wargeliyey warqadda la diray ayaa la sheegay inay saxeexeen guddoomiyaha guddiga richard burr oo jamhuuriya iyo ku-xigeenkiisa mark werner oo dimuqraati ah labada siyaasi oo sanadka ku wada jira ayaa ka gaabsaday inay arrintaasi ka hadlaan jared kushner oo uu madaxweynaha maraykanka sodog u yahay ahna mid ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha donald trump ayaa ku socotaa baaritaan hay-adda f b i da ay ku wado dadka gacanta saarka la lahaa dowladda ruushka wargeyska washington post ayaa daabacay warbixinta la xiriirta in kushner uu safiirka ruushka washington u jooga kala xaajooday suurtagalnimada in xiriiro qarsoodi ah ay wada yeeshaan kooxda trump ololaha u qaabilsanayd iyo kriminalka ruushka looga arrimiyo wargeyska ayaa saraakiil sarsare oo maraykan ah ay ka soo xigtay in tallaabadaasi looga gol lahaa sidii wadaxaajoodkaasi ka horreeyey caleemasaarka looga ilaalin lahaa in baaris dabagal ah lagu sameeyo ilaha uu soo xiganayo washington post waxa ay sheegayaan in danjire sergey kasiak oo madaxdiisa mooska ku sugan gaarsiiyey in kushner uu hindisahaasi ku soo bandhigay kulan horraantii bishii disembar ee sanadkii hore ka dhacay dhismaha trump ee ku yaala magaalada new york waxaana saraakiishu intaas ku dareen in xogtaasi lagu helay teleefoonno ruush ah oo ay madaxda maraykanka ahi dhegaysteen khamiistan warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in xafiiska f b i-du ay baaris ku hayso kashner taasoo la xiriirta kaalin ay dhici karto inuu ku lahaa xiriiradii dhex maray saraakiisha trump ololaha u qaabilsanayd iyo madaxda ruushka
gaadhi walxaha qarxa ay ka buuxaan ayaa lagu dhuftay koloyan baabuur ah oo waday ciidamada dalka afghanistan weerarka ayaa ka dhacay bariga dalkaas waxaana ku dhintay siddeed iyo toban qof halka lix kalena ay ku dhaawacantay saraakiil arrintan ka hadashay ayaa sheegay in weerarka oo ka dhacay magaalada host uu bartilmaameedsaday koox gaar oo ciidanka afghanistan ka tirsan oo taageero dhinaca amnigaa siinayay ciidanka maraykanka ee goobtaasi ku sugan afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha najiib danish ayaa sheegay in weerarku ka dhacay meel basaska laga raaco dadka dhaawacmayna ay shicib u badnaayeen ururka taalibaan oo mas-uuliyadda weerarka sheegtay ayaa isagu ku adkaystay in kolonyada lagu weeraray goob ayna dad shicib ah ay joogin afhayeenka ururka sabiixullah mujaahid ayaa sheegay in weerarka ay ku dhinteen labayo labaatan ciidanka cadowga ah in badan oo kalena ay dhaawacantay sida uu sheegay mujaahid ayaa intaasi ku dara in ururku ay muddo bila ah ku qaadatay inay weerarkan qorsheeyaan si buu yidhi ay u ciqaabaan ciidanka gaarkaa isagoo ku eedeeyey inay xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadamaha u geystaan dadka reer afghanistan iyagoo ka amar qaadanaya ciidanka c i da maraykanka ee magaalada hoos jooga galab wanaagsan mar kale dhegeysta halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington maxkamadda milatariga ee puntland ayaa maanta mar kale xukunno isugu jira dil iyo muddo xabsiga dad la dhigaya oo kala duwan ku riday rag ay sheegtay inay ka tirsaneen ururka al-shabaab iyo maleeshiyada garabka daacish ee soomaaliya wariyaheenna jaamac bulla jaamac ayaa arrimahaasi ka wareystay cabdifataax xaaji aadan guddoomiyaha maxkamadda milatariga ee puntland maxkamaddu waxay xukun dil ah ku riday shan eedaysane oo lagu soo qabtay qaraxii iyagoo qaraxii sida iyo gaarin nooha ah ee waxay ka qabtay maxkamadda dil toogasho ah marka laba eedaysane maxkamaddu waxay ku xukuntay shan sano oo xariga saddex eedaysane maxkamaddu waxay ku xukuntay hal sano oo xariga sagaal eedaysanena maxkamadda xorriyadeeda u sooceysay shantan ruux ee dilka ay maxkamaddu ku xukuntay maxay ku eedaysnaayeen bad kuwaasi waxay ahaayeen kuwii qaraxa lagu qabtay magaalada boosaaso soo gelinayey abriil bay soo geliyeen magaalada boosaaso qarax gaarin nooha bay wateen marka wax lasoo bandhigay bay ahaydoo mudane guddoomiye sharci noocee ayaad u tiigsateen in aad iskuday shan qof oo iskuday qarax samaynayay aad dil ku xukuntaan iskuday qarax ma ahane waxa weeye halaag bay sideen halkii mid baa lixdan kiilo oo lixdan kiilo wuxuu ahaa waad buu lixdan kiilo wuxuu waday shareecada islaamkaana ku xukunay ayadoo soddon iyo saddexaad ee suurat almaa-ida inamaa jazaa aladiina yuxaaribuuna allah warasuula wayascalu fi ardi fasaadan an yuqataluu iyo waxa weeye dadkaa dhibtay u geysanayaan xeer lambar ten iyo qodobka laba boqol labaatan iyo labo ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed marka isku day ma ahayn waxay ahaayeen qarax weyn oo waxay sideen haddii aayadda aad tiri aayadda qur-aankan ku xukunay inaad dhegeystayaasha u micnayso si ay u fahmaan bal in dilka ay aayaddaasi ogolaanayso waxa weeye inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu dadka la diridaayo ilaaha iyo rasuulka wayascuuna fi lardi fasaadan oo dhulkana fasaad ku wada fasaad lardi an yuqataluu in la laayo aw yusallabuu ama la dilo aw yuqatalu an yusallaba aw yuqatalu ama ama la salbiyo aw yanfacu min alardi ama in arliga laga laga musaafiriyo dalika lahum khizyun fi dunya walahum fi lcadaabi cadaabun walahum fi laakhirati cadaabun cadiim baa layidhi ayadda ku xigtana waxa weye ila aladiina taabuu min qabli an taqadira calayhim kuwa ka toobadkeen intaan la qaban ka hor marka kitaabka fiqu sunnahana waa sheegaya oo xuro markau ka hadlayo xarbiga soo qaadanayo yuxaaribuuna allah wuxuu leeyahy kuwa dhirta guba kuwa baalkii sameeya kuwa beeraha guba kuwa dadka direeya kuwa dadka dira ilaa iyo toddoba xukun bay ka sheekeynaysaa waxaad kaloo sheegtay inaad tiro toban ku dhowna aad fasaxdeen sagaal baanu fasaxnay sagaalkaasi waxay ahaayeen lix waxay kamid ahaayeen lix iska soo dhiisay daacish laftigoodaa qabtay diltoogashaa bay ku xukumeen dil bay u xiraayeen way soo fikadeen oo boosaaso baa lagu qabtay laamaha ammaanka iyo ciidanka d s s baa qabtay ciidanka gobolka bari baa qabtay kadibna waxaa la ogaaday in nimankaas iyaguba dilku xukumay oo kasoo carareen dowladda puntland iyo dowladda soomaaliya waxay ku dhawaaqaaneen mar kasta oo ciddii isa soo dhiibta in aan la dhibin in aan la baalkiyeyn si ay qofkii aysan cadaawad sigoodu aysan ugu isticmaalin kuwii isdhiibay ama kuwii u galay dowladaha soomaaliya iyagii baa la xukumay ama iyagii baa la dilay markii ay caddaato qofkii inuu isa soo dhiibay sano oo xarig ay maxkamadda ku xukuntay saddexdaas waxay u socdeen daacish way u socdeen mana aysan gudboon weli iyagoo daacish u socda baa la qabtay marka shan sana lagu lagu xukumay kornel cabdifataax xaaji aadan guddoomiyaha maxkamadda shanta gobol ee puntland waxaa la idinku eedeeyaa in aad dedejisaan marka aad maxkamadda dadka saaraysaan intee in la eg bay idinku qaadatay inaad dadkan fursad siisaan ay isku difaacaan ay qaraan helaan caa'iladooda iyo dadkii gargaari lahaa taageeri lahaana ay soo gaaraan waa mahadsan tahay anaga waxaan dedejina maba lehe dadku waxayba ka cawdaaneen intaasoo bilood baanu xirannahay iyoiyo sideed bilood baanu xirannahay annagu cadaalad baanu ka baanla ka raba nas bin aadan nas bin ahay abuurtay baa go-aan ka gaaraysaa wax waxaa ku degdegayso wax lagu degdegi karo ma aha kiisku saddex sano haddii uu ka ka badan yahayna qareen la-aan iyo looyar la-aan ma dhaqaaqo kiis saddex sano ka bilowda oo aan qareen iyo looyar aan lahayna maxkamad ma xukunto haddana markii darajada koowaad ay xukunto aan racfaan siino baa dadkii aan racfaanka siino iyo gudoomiyaha maxkamadda uu ku dhawaaqay idaacadihiin intaa dib u waraysataneen waxay yidhahdeen racfaan baa noo diiday hataa xataa waynaan oran karayn maxkamaddii waxay ku dhawaaqday dadkaas inay racfaan leeyihiin miyaysan baa ka fiican saxaafaddu ma waraysato dhinaca xataa dhibanaha ah ma waraysato dhinaca garsoorka ma waraysato xeeraalinta waxaad waraysataan qofkii eedeysanaha ama gacan kudhigilaha
kaas wuxuu ahaa cabdifataax xaaji aadan guddoomiyaha maxkamadda milatariga puntland waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga jaamac buulla jaamac
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad qodobadii warka iyo arrinta puntland aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington inta badan dunida muslimka ayaa maanta ay u tahay maalintii koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan ilaa iyo soddon iyo saddex dal oo uu u badan dalalka ay hogaamiyaan muslimiinta sunniga ayaa laga soomayaa halka dalalka bangaladesh bakistan indiya iyo muslimiin kaleba oo shiicaha ay ku dhawaaqeen inay u bilaabanayso maalinta axadda ah bishooda ramadaan wakhtiyada dunida oo kala duwan awgeed muslimiintu waxa ay soomayaan xiliyo kala duwan afurkooduna wuu kala duwanaanayaa soomaalida ku nool qurbaha ayaa ka mid a muslimiinta soomi doonta saacadaha dhaadheer xiliyada kala duwan ee soonka waxaa warbixinta nooga diyaarisay saare cabdi axmed
sannad kastaba bisha rabadaan waxaa caalamka ka soomo muddo soddon cisho ah muslimiinta adduunka iyada oo bisha rabadaan soonkeedana ay tahay rugniyadeeda mid ka mida tiirarka islaamka ee ilaahay uu ugu talagalay ummaddiisa inay gutaan ka sokow cibaadada soonku waxa uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad iyo kuwo diini ah sida ay wadaadadu sheegeen sheekh cabdulaahi nuur abuufadli waxa uu imaam ka yahay mid ka mida masaajidada minesora wuxuu iiga warramay ahmiyadda soonka haddii bisha ramadaan sideedaba waajib bay ku tahay dadka muslimiinta ah ilaahay subxaana watacaala ummaddan iyo ummadihii ka horreeyeyba uu ku waajib yeelay waxa laga dhexlayo oo faa'iido iyo wanaag ah iyo fadli ah ayaana ka badan runtii ma aragtay waktiga dheer ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun waddamada skandinaviyanka la isku yidhaahdo ee yurub waa meelaha ugu xilliga adag marka ay noqoto afurka oo waxa ay qaataan qaarkood saacado labaatan ku dhodhow kuwo labaatana iyo kuwo qorraxduba aysa ka dhicin waddanka swiden waxaa dadka ku dhaqan ay soomayaan labaatan saacadood oo xiriira ibraahim maxamuud jaamac wuxuu ku sugan yahay magaalada gothenburg ee dalkaasi waxaa io horyaala calendar oo sheegaya waktiga hadda suxuurtu ay ku eeg tahay oo ah labada iyo afartan iyo kow daqiiqo sideed saac iyo afartan iyo kow daqiiqo oo habeennimada ah waktiga dambe waa waktiga ugu dambaysa qofku uu ka farxalanayo wixii ah suxuur ama wixii uu cuni karo inuu berri ku soomo sagaal iyo toban saacadood ayay u eeg tahay iyo weliba wax la jira inta la soomanaanayo iyadoo weliba salaada maqribna ay soo gelayso sagaalka iyo konton iyo lix daqiiqo waa tobanka oo dhiman afar daqiiqo marka muddadu aad bay u dheer tahay inta badan waxaa jirta qeybo badan oo ah waqooyiga oo u badan waqooyiga sweden iyo waqooyiga norway oo iyagu inta badan qoraxdu aysan ka dhicin waktiga samarka inta badanna waxaa jirta siyaabo kala duwan oo dadkaasi ay ula qabsadaan soonka iyadoo lagu jaangooyo meelaha ugu dhow dhow ee ay la soomi karaan sheekh cabdulaahi nuur abufadli ayaa mar kale wuxuu iiga warramay faa'iidooyinka caafimaadka ee dheefshiidka bini'aadamku u leeyahay manaafic baa ugu jirto maaragtay waxaa weeyaan insaanka ama bini'aadamka ama adoomada alla subxaanahu watacaala waxaan ognahay in dadku ay runtii aad sanadkii o dhan koo iyo tobanka bilood habeen iyo maalinba wax la cuno ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa ramadaanka soonka la soomayo ajirka iyo waajibaadka qofka uu gudanayo ka soko waxaa qofka ugu jiro caafimaad waxaa la yihahdaa caloosha waa hooyada cudurada oo dhan weeye maca dalika ayaa waxaan ognahay runtii xataa dadka ku takhasusay caafimaadka oo xataa aanan diinta islaamka haysanin inay runtii baaritaan ku ogaadeen in qofka bini aadamka ah uu u baahan yahay sanadkii mar ama bishiiba intaasoo jeer inuu mataqaanaa calooshiisa uu faaruqiyo uusan waxba cunin waddanka soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka bariga afrika ee ay muslimiintu soomaan wax ka yar saddex iyo toban saacadood waxaa dhowaantan ka yimid guuleed maxamed muuse oo isagu jooga gobolka maryland ee magaaladan washington ku dheggan waxa uu sheegay in soonkiisii abid ugu horreeyey ee dalkan maraykanka ugu dhashay inuu yahay mid walwal saacadihiisa ay leeyihiin hase yeeshee aysan dani huri doonin sanadihii lasoo dhaafay soomaaliyaan ku soomayey soomaaliya ramadaanka waa laba iyo toban saacadood saad og tihiin alxamdulilah rabbilcaalamiin dee ilaahay baan ugu manaystay waana ku qasbannahay afar iyo toban lix iyo toban saacadood wax ka badan in lagu soomo maraykanka si kastaba ha ahaatee waxaa bisha rabadaan waddamada reer galbeedka dadka muslimiinta ee ku sugan ay si xiriira u soomaan bisha rabadaanee barakaysan waxaana si ka duwan sidii soomaaliya ay ahayd waddamada qurbaha dadka qaarkood ay ku xiran yihiin xarumaha masaajidada oo ay si wada jira ugu afuraan meelaha qaarkood kuwaasoo la arkaya iyagoo ku dhex cibaadaysta masaajidada sidaasoo kalena ku wada afura aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintan inooga diyaarisay bisha ramadaan ee barakaysan maantana bilowga ah
waayahay jaamacow haatanna waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo waryaheenna jamaal axmed cusmaan halmaan hadal kuma jiro waa barnaamijkii hambalida iyo heesaha cashe ibraahim iyo nuur xasan nuur bukhaari
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim oo toddobaadkan maxaa ka qabta haddaan ku bilaabo dhambaal ka mid a dhambaalladii toddobaadkii hore aan soo daabacna hase ahaatee aan ka tagnay aan nasiib u yeelan in toddobaadkii hore marka marka waa lagu ceebaysan yahay ceebta bay iska dhaqnaa
iyada ayaan ku bilaabaynaa waa tahay waxaa halkan tahaniyad aan uga diraynaa baa la yidhi annaga oo kale ah xuseen cabdi sheekh iyo xaaskiisa nimco sheekh cidruus cabdulaahi xasan buulle iyo xaaskiisa xaawaluul cabdi cusmaan footo iyo qoyskiisa baa la yidhi iyo musdhaf cisaaq derow iyo cabdi cabdiraxmaan derow iyo ilyaas cabdi derow iyo mukhtaar macalin ibraahim iyo maxamed ibraahim iyo cabdi macalin ibraahim iyo fariida mukhtaar dhammaan qoyska reer cabdalla derow iyo dhammaan qoyska maxamed sheekh axmed faa'ise sheekh axmed iyo carruurteeda dhammaan dadkani oo kale jooga maraykanka kanada soomaaliya qaahire iyo meelo kale waxay tahaniyad u dirayaan faysal cabdalla derow iyo xaaskiisa nadiifo sheekh axmed ooy gabadh ugu dhalatay portland oregon ee dalkan maraykanka waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa la yidhi tasliima faysal derow waxay leeyihiin tasliimay noqo tii waalidkeed iyo diinteeda iyo dalkeedaba anfacda anigan waxaan ku darayaa ibraahim ow aamiin dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray aaba suldaan cabdinuur suldaan cabdulqaadir iyo hooyo faadumo sheekh maxamed nuur iyo injineer axmed suldaan cabdinuur iyo waxay yidhaahdeen doctoresa nimco axmed xaashi nalka iyo doctor ridwaan suldaan cabdinuur sacadiya suldaan cabdinuur siman iyo aamina suldaan cabdinuur iyo waxay yidhaahdeen nimco suldaan cabdinuur iyo rawda suldaan cabdinuur iyo maxamed amiin injineer axmed suldaan cabdinuur iyo waxay yidhahdeen maxamed axmed suldaan cabdikaafi iyo cabdifataax sheekh cabdiraxmaan dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin in ay tahaniyad farxad leh ay gaarsiiyaan doctor maxamed suldaan cabdinuur suldaan iyo waxay yidhahdeen marwadiisa doctor ayaan cali maxamed oo gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin soo weynaaw noqotay dadkeeda iyo dalkeeda baafacda aamiin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya waan idin salaanay dhammaan shaqaalaha v o a ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan waxaa halkan tahaniyad dhalasho oo farxad leh ka diraya baa la yidhi waalidiinta kale ah aabbe sheekh maxamed nuur sheekh cabdi iyo hooye foos muumin xasan aabbe suldaan cabdinuur suldaan cabdulqaadir hooye faadumo sheekh maxamed nuur iyo caruurteeda abti cabdiraxmaan sheekh maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa ee dafoos suldaan cabdulqaadir iyo caruurteeda adeer axmed suldaan cabdulqaadir xaaskiisa iyo caruurtiisa hooyo hinda sheekh maxamed nuur iyo caruurteeda abti cabdinaasir sheekh maxamed nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo ugu dambeyntii baa la yidhi abti maxamuud sheekh maxamed caruurtiisa iyo xaaskiisa waa tahay sida loo soo qaranka helo loo kala leexleexiye dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yidhi soomaaliya etoobiya maraykanka sweden south africa yemen kenya waa la kala fogaaday ilahu isu soo ururi waxay dhammaantood tahaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan doctor maxamed suldaan cabdinuur suldaan cabdulqaadir iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi ditoresa ayaan cali maxamed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan cisbitalka baa la yidhi kalkaal waxaana loo bixiyey khadiijo sahro soo barbar ayaan leenahay waxaana la yidhi weliba waa curadda aan aadka u sugaynay oo ay curadya dhaleen marka iyadana waa curad hooyadeedna waa curad aabaheedna waa curad sidaan u gartay waa tahay khadiijo saara soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin iyadoo ay noo bilatay bisha barakaysan ee ramadaan ayaan dhegeystayaashana waxaan barnaamij ku bilaabaynaa u soo qabanaynaa bisha soon xurmeya marka ibraahimow ramadaankii hadda waa la galay bisha soon xurmeyo nafta xakamaya laleeyahy marka koob iyo toban bilood aa soo baashaalayseen bisha nafta laga adkaado a caloosha maadaama koob iyo toban bilood wax walba lagu ridaayay waa in hadda
oo tahay bisha soon xurmeeya nafta xakameeya
xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoonaa xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii xajiya ee bayidhii lagu xijooga weye xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor
waa tahay intaas aan kaga gudbaynaa bisha soon xurmeeya dambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabba xasan nuur gacal iyo hooyo xaliimo cali maxamed iyo maxamed muuse jilcow iyo xaaskiisa zahre maxamuud iyo carruurtooda cabdulaahi xasan nuur xaaskiisa iyo carruurtooda iyo zahra xasan iyo saygeeda daahir xaamud xasan iyo carruurtooda maryam xasan nuur iyo carruurteeda iyo nuur xasan nuur iyo raxmo xasan nuur iyo saygeeda iyo carruurtooda dhammaan reer xasan nuur gacal waxaay hambali u dirayaan nimco xasan nuur iyo cabdiraxmaan sheekh maxamuud oo waxay yidhahdeen gabaray ugu dhalatay magaalada jowhar gabadhaas waxaa loo bixi yidhahdeen axlaam ducaduna waa xaggiina waxaa leenahay axlaamay soo weynow noqotii waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda anigana amiin ayaan raacinayaa waxaan salaamaynaa baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonnay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah xuseen xasan xuseen cabdinuur iyo aabbe xasan xuseen cabdinuur adeer ibraahim xuseen cabdinuur iyo adeer cabdulqaadir cali ibraahim hooyo luul siid axmed eedo xaawo cali ibraahim iyo sakariya mustafa caalim xakiimo mustafa caalin iyo sidoo kale leylo mustafa caalim iyo yaasmiina mustafa caalim iyo waxaa kaloo ku jira dhambaalkan aad baa farta loo soo yaryareeyey boolo mustafa caalim iyo fartuun mustafa caalim iyo nuuro cabdulaahi cali waxaa loo yaqaanaa baa layidhi nuurta nayruus iyo sidoo kale simaaxa liibaan mustaf dhammaan reer mustafa caalim iyo dhammaan reer xasan xuseen waxay tahaniyad dhalasho gaarsiinayaan aabiliibaan mustafa caalin iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi nuurto xasan xuseen oo bishan mey saddex iyo tobankeedii sanadkan laba kun toddobayo toban ay gabadhi ugu dhalatay degmada afgooye gaar ahaan xaafadda siigaale baa layidhi waxaana loo bixiyey naciima liibaan mustaf ducada waa xaggiina naciima waxaan ugu ducaynaynaa inay noqoto tii soo weynaataa waalidkeed dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda waxu tarta aamiin waayahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasho adeero xasan cabdulaahi nuunow iyo cali cabdulaahi nuunow iyo cabdiraxmaan cabdulaahi nuunow iyo waxay idhahdeen radow cali aadan iyo adeer xuseen cali eeraay iyo waxay idhahdeen maxamed cali aadan iyo abdi xuseen doyow qaadi iyo habaryaro bishaaro doyow jinaay doyow iyo eedooyin nuunaay aadan maxamed iyo abbaay cali aadan iyo farxiyo manuur qaadi iyo waxay yidhahdeen ayeeyo munaay aadan baar iyo ayeeyo gaduuda wardheer iyo awowe dooyow qaadi guudow iyo awowe macalin cabdi aadan iyo waxay yidhaahdeena daa'uud maxamed cali dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan doctor aadan cabdulaahi nuunow iyo doctor nadiifo dooyow qaadi oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin degmada hilwo ayuu wiilkaas ku dhashay waxaana loo bixiyey yonis aadan ducaduna waa dhankeena yonis soo barbaar noqo kii waalidkii waxtara aamiin
anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkan waxaa ugu horeysa xaliimo cabdulcasiis muuse iyo saygeeda cabdi maxamed diirshe waa cabdiyare iyo sidoo kale hinda abshir iyo saygeeda basme maxamed xaaji khadiijo maxamed sheekh iyo saygeeda cabdulaahi jeeb maale baa la yidhi iyo xaawo ciise iyo caruurteeda xaawo cumar iyo saygeeda xaawo cabdulaahi xuseen iyo saygeeda abuukar maxamed dhammaantood waa reer iswadha baa la yidhi waxayna tahaniyad iyo bogaadan u dirayaan xasan suufi jaylaani iyo faadumo mayow shariif oo bishan may labadeedii sanadkan laba kun toddoba iyo toban oo wiil ugu dhashay dalka sweden wiilkaasi waxaa loo bixiyey khaalid xasan suufi ducada waa v o e baa la yidhi marka khaalid oo ku dhashay dalka sweden ayaa ducadiisa v o e laga rabaa ibraahinow
khaalid waxaan leenahay soo weynaaw khaalidow noqo kii waalidkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca caashoy mar kale dhankii heesaa ayaan jaleecinaa waxaana dhegeystayaashan u soo qabanaynaa waxaan moodi jiray heesaan kudhigeedu yahay waxaa ku luqaynayaa cumardhow waxaan moodi jiray inantan mulkiyey in jacaylku muday waxaan moodi jiray inantan mulkiyey hoy injacaylku muday isna waxaan arkaa kumaalaylayaa mar inaanay qabin isna waxaan arkaa kumaalaylayaa mar inaanay qabin waxaan moodi jiray inantan mulkiyey inay ila mid tahay waxaan moodi jiray inantan mulkiyey hoy inay ila mid tahay isna waxaan arkaa inay maqan taho ay meel kale jirta isna waxaan arkaa inay maqan taho ay meel kale jirta waxaan moodi jiray inantan mulkiyey inay miyir qabta waxaan moodi jiray inantan mulkiyey hoy inay miyir qabta isna waxaan arkaa inuu mayracdo shaydaan melmelay isna waxaan arkaa inuu mayracdo shaydaan melmelay waxaan moodi jiray kuwi iga mudnaa inay meel dhiigeen waxaan moodi jiray kuwi iga mudnaa hoy inay meel dhigeen isna waxaan arkaa la waa hagaaga waxaan moodi jiray codkii cumar dhuul haddaan taas kaga gudubno dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maxamuud xaaji maxamed nuux oo jooga riyaad sacuudi arabiya reer nuux axmed iyo dhammaanba reer aadan abikar iyo dhammaan reer sheekh cumar yuusuf waxayna hambali gaarsiinayaan ibraahim xaaji maxamed nuux iyo waxay yidhahdeen marowdiisa falis maxamuud sheekh cumar oo gabar ay ugu dhalatay dalka sacuudi arabiya gaar ahaan magaalada jidda xaafadda kilomitir siddeed waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey abraar ibraahim xaaji soo barbaar oo noqo tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda anfacda aynu ugu duceeyeen aamin ayaan anagula leenahay anigana aamin ayaan raacinaya ibraahino intaadan heesta xigta soo qaban waan idin salaanay ayaa lagu bilaabay dhambaalkani dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan baan yiri daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka gudoonnay mid lamidna waan idiin soo diraynaa marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah cumar cali xarbi cabdulaahi sanaya buluugle iyo aabe sanaya cali guray iyo iyo xaliimo cali xarbi iyo caasho axmed sanay iyo abti cabdi cali xarbi abti cabdulaahi cali xarbi hooyo ruqyo cali xarbi hooyo cabdiyo cali xarbi iyo hooyo aamino cali xarbi hooyo hinda cali xarbi waa dhammaan ilmo cali xarbi waxaa kaloo ku jira abti xasan cumar warfaa oo loo yaqaano xasan qase iyo abti xaashi baa layidhi cumar warfaa iyo dhammaan dad kale oo aan halkan lagu soo koobi karin aad baan uga helay saad usoo koobteen waa tayle dadka lama wada koobi kara hal dhambaal oo tahaniyada la diray ibraahim oo weliba in la akhriyo u baahan marka intaana matalaysa oo ka tarjumaysa oo inta kale afkooda ku hadlaysa waa tahay dhammaan dadkani oo kala jooga daafaha dunida oo dhan baa layidhi waxay tahniyad kal iyo laaba gaarsiinayaan aabe axmed saney cali gurey iyo hooye sacdiye cumar warfa oo ay gabadhi gu dhalatay gobolka gedo gaar ahaan baa la yidhi xaafadda la yidhaahda busul taariikhdu markay ahayd kowdii bishan meey sanadkan laba kun toddoba iyo toban gabadhaas waxaa loo bixiyey cimraan axmed waxaana ay dhammaantood leeyihiin cimraan ay soo barbaaroo noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda waxu tarta aamiin heesihii ayaan ku noqonaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa heesta halkudhiggeedu yahay naftan kugu dhegegtee waxaan ku luqaynayaa bashiir ibraahim cabdi
adoo ummani ku dhacay dhibicdu marbii kuu dadaa aduse un diiba dhigay deeftaadu marbaa tishaa adoo ummani ku dhacay dhibicdu marbay kuu dadaa aduse un diiba dhigay deeftaadu marbaa tishaa awaqa afkayga furan niyadu wayga dhaabo adoo dalan dhol ku jiray marbada cashadheehata awaqa afkayga furan niyadu wayga dhaabo
tahay naftaan kugu dheegagtay iyo codka bashiir ibraahim cabdiintaas haddaan ku dhaafno ibraahim oo dhinaca dhambaalada mar kale habar yar ubax axmed yaasiin iyo waxay yidhahdeen habar yar ambiyo aadan masaag iyo habar yar nuuriyo xasan aadan iyo ayeeyo shariifo maxamed abikar ruun cabdulaahi cali iyo waxay yidhahdeen raxmo isxaaq maxamed aadan iyo maxamed aadan maxamed iyo cali aadan maxamed iyo muxidiin aadan maxamed mustafa cabdulaahi maxamed iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo abtihuud xasan aadan abti cabdi xasan aadan iyo xuseen maxamed iyo xuseen wardheere iyo waxay yidhahdeen adeer aadan maxamed iyo aadan cabdinuur iyo dhammaan asxaabta dadkaas waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan isxaaq huud nuur iyo marwadiisa nuurto aadan maxamed oo gabar ay ugu dhalata bay yidhahdeen cusbitaalka weyn ee magaalada baydhabo waxaa loo bixiyey samiiro isxaaq ducaduna waa xaggeena samiiro soo weyn ou noqotay dadkeeda iyo dalkeeda anfacda
anigana aamin ayaan raacinayaa marka hore v o a salaamantiin baa layidhi salaan kadib annagoo kale ah baa layidhi ramadaan kariimna waa lagu soo bilaabay dhambaalkani waa tahay ramadaan kariim hooyo saruuro ibraahim iyo aabe cabdulqaadir shariif iyo cabdulaahi shariif cabdulqaadir iyo faadimo shariif cabdulqaadir iyo najmo shariif cabdulqaadir iyo maxamuud shariif cabdulqaadir iyo axmed shariif cabdulqaadir iyo hindiyo dhaqane iyo nasro caynab iyo cadey cadaani iyo xasan axmed absuge iyo sidoo kale nasrakiin jacfar bashiir iyo nuurto buulow iyo saygeeda iyo asxaab kaloo fara badan oon halkan lagu soo koobi karin baa la yidhi waxay tahniyad iyo bogaadin ahwada u marinayaan raxmo ismaaciil cabdi iyo saygeeda axmed khaliif oo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley waxay leeyihiin ducada waa dhankiina arooskaasi dhex maray raxmo iyo axmed khaliif waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga midkii barakoobaha ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin xaggii heesaha ayaan caasha mar kale ku noqonaynaa dayr hoortay oo lagu dirsado darbaan qaali ah oo nafta deeqda baa tahay iqrayarey iyo ilka case ku soo dhowaada rayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado rayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayoo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayoo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye ay kalay soo gabo
rayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayoo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayoo lagu diirsada darmanqaadiyo nafta deeqdaye ay kalay soo gabo
qaysoo dartaa naftu taalane darataa ildaran ma u diirnaqdo qaysoo dartaa naftu taalane darataa ildaran ma u diirnaqdo ma u diirnaqdo may ka tahay
daradee iqraay nafta daalane laydaran jacayl waa u diirnaxo daradee iqraay nafta daalane la ildaran jacayl waa u diirnaxo waa u diirnaxo waa ku taagahay
qaysoo dartaa naftu taalane darataa ildaran ma u diirnaqdo qaysoo dartaa naftu taalane darataa ildaran ma u diirnaqdo ma u diirnaqdo may gaantahay
daradee iqraay nafta daalane laydaran jacayl waa u diirnaxo daradee iqraay nafta daalane la ildaran jacayl waa u diirnaxo waa u diirnaxo waa ku taagahay
haldoorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel haldoorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel waa deeqila
ducaysanay runtii waan kugu dago dabashada ishaa kugu doogsatee
waa hagaag codadkii ikhriyaray iyo ilka case ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhamaalada deen ku noqonna caasha waan idin salaamnay dhammaan shaqaalaha v o a ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan waxaa tahaniyad dhalasho oo farxad le halkan ka diraya baa layidhi waalidiinta kale ah ee dooruqiyo suldaan cabdulqaadir iyo carruurteeda adeer carab suldaan cabdulqaadir xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo abti cabdirashiid sheekh maxamed nuur waxa uu ku magac dheer yahay ugaaska hooyo saynaba sheekh maxamed nuur amran way ku magac dheer tahay iyo eedda faadumo suldaan cabdulqaadir iyo carruurteeda iyo abti cabdikariin sheekh maxamed nuur iyo hooyo xabso sheekh maxamed nuur iyo carruurteeda iyo abti luqmaan sheekh maxamed nuur xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo ugu dambayntii adeer kaad maxamuud xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeer cabdulaahi maxamuud dhammaan dadkani waxay kala joogaan soomaaliya etoobiya maraykanka sweden south africa yemen kenya iyo meelo kale waxaanay taaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan doctor maxamed suldaan cabdinuur suldaan cabdulqaadir iyo marwadiisa qaaliga ah ditoresa ayaan cali maxamed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan cisbitalka kalkaal waxaana loo bixiyey khadiija sahar waxay leeyihiin soo barbaaro noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin aamin dhambaalkan wuxuu ku bilowday waan idin salaanay daadiyaasha barnaamijka ambalyada iyo heesaha caashucuud iyo daandure waan idinka guddoona waxaana haba yidhaahdeen aabe cabdulaahi cali iyo aabe duraan warsame iyo waxay yidhahdeen axmed duraan warsame iyo cabdulaahi cabdinaasir caanaboore iyo cabdulaahi kilic warsame iyo nuur cabdulaahi cali iyo cali diiriyo warsame axmed cabdulaahi cali iyo siciid cabdulaahi cali iyo khatro duraan warsame iyo waxay yidhahdeen sacdiye cabdulaahi cali iyo xaawo cabdulaahi cali nimco duraan warsame iyo mahad kilic warsame iyo weriye waxay yidhahdeen ayaanle cabdulaahi jaamac dhammaan dadkaasna waxay joogaan soomaaliya kenya maraykanka iyo waddamada kale ee duniyada qaarkood waxaana ay hambalyo dhalasho gaarsiinayaan aabe maxamed cabdulaahi cali iyo marwadiisa muna mahad geele oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen dalka kenya gaar ahaan nukuro wiilkaasi oo loo bixiyey rajab maxamed ducaduna waa xaggeena daanduraya caasha caasha maxaa wiilkaa ugu ducaynaysaa rajab waxaan ugu duceynayaa inuu noqdo midkii soo weynaada ee caafimaad ku soo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara dhambaalkanna haddaan soo qabto waxaa ugu horeeya xuseen cabdi sheekh iyo xaaskiisa waa nimco shariif caydruus iyo cabdulaahi xasan bulle iyo xaaskiisa xawaluul cabdi cusmaan footo iyo xaaskiisa mustaf isaaq derow iyo cabdi cabdiraxmaan derow ilyaas cabdi derow mukhtaar macalin ibraahim maxamed ibraahim cabdi macalin ibraahim iyo sidoo kale fariide mukhtaar dhammaan qoyska reer cabdalla derow iyo dhammaan qoyska maxamed sheekh axmed iyo sidoo kale faa'isa sheekh axmed iyo carruurteeda dhammaan dadkan oo kale jooga wadamada kanada soomaaliya qaahire iyo meelo kale waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan faysal cabdalla derow iyo xaaskiisa nadiifo sheekh axmed oo ay gabar ugu dhalatay dalkan maraykanka gaar ahaan portland oregon waxaana ay leeyihiin gabadhaasoo loo bixiyey tasliima faysal derow in ilaahay uu ka dhigo tii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedan wax u tarta aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasha wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed axmed ibraahim iyo hooyo xaleemo khayre iyo abti maxamuud khayre iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abti mustafe khayre iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdirasaaq maxamed axmed iyo sahlan cumar yuusuf iyo weriye maxamed cabdi beriye iyo xaaskiisa iyo farxaan yuusuf cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed buraale faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtooda cabdi cilmi cali iyo maxamed cumar yuusuf iyo samiiro maxamed axmed iyo qadan maxamed axmed iyo zeynab maxamed axmed iyo daad maxamed axmed curub cumar yuusuf iyo cabdi buraale faarax iyo xamse maxamed axmed iyo ugu dambaysta mubaarig maxamed axmed dadkaasi dhammaantood waxay joogaan muqdisho hargeysa burco berbere iyo sheekh waxaana ay hambalyo u dirayaan axmed maxamed axmed iyo nasro cabdulaahi hugur oo meherkooda uu ka qabsoomay sheekh waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena meherkaasi allah ka dhigo mid idin horseeda baanu leenahay bashbash iyo barwaaqo iyo guur kheyr qaba axmed maxamed axmed iyo nasre cabdulaahi hugur dhambaalka ugu dambeeya guud ahaan barnaamijkan ibraahino waxa uu naga soo gaaray qarbuud aadan keenadiid iyo maryan xaaji bashiir iyo faadumo cabdil cabdulaahi iyo sidoo kale isaaq maxamuud ibraahim iyo raage deeqow aadan cabdi xaashi iyo sidoo kale daahir aadan hoose iyo guddoomiye axmed mukhtaar baaliyiri iyo sahal cabdi xasan iyo cabdi fataax digaale iyo iglan xaaji maxamed iyo nimco qaadh baa la yidri iyo saaxiibo kaleoo fara badan waxaa ku jira abaayo meeqaan abaayo barni iyo sidoo kale daahir cadde iyo sacdiye siman waxaa kaloo ku jirta abaayo ilwaad baa la yidhi iyo axmed cabdallah digaale iyo eedo fahmo cali sheekh iyo sidoo kale jeeman kuusow aadan dhammaan dadkani waxa ay wada joogaan baa la yidhi kenya waxaanay tahniyad aroosa u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah baa la yidhi farta iyo faraatiga waa tahay waa cabdi mahad iyo xamdi maxamed arooskooda uu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley gaar ahaan xaafadda h a ducada waa xaggiina arooskaas waxaan ugu ducaynaynaa inuu noqdo midkii barakooba ah ubad kheyr qaba lagu kala helo oo baariya wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waxaan idiin soo qabanaynaa oon ku soo gebagabanaynaa barnaamijkeen hambalyada heesaha qasiidadan sooma ramadaanka ramadaanta baa durbo la galay ilaahay ibraahin ow ramadaantan hadda dhalatay ee maanta maalintii koowaad aan sooman nahay in ilaahay uu nooga dhigo ramadaantii khayr leh naloo dembi dhaafo bashbash iyo baraare waxaa ku luqaynaysa hibe maxamed hudoon hibe nuuro codkeeda intaan mar kale kulmayna waxaan aniga iyo ibraahim idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin caashe ibraahim maadan iyo ibraahim xasan daandurey oo si wada jir ah inoogu daadahaynayay barnaamijka hambalyada ee heesaha dhegaystayaal halka aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhowaada dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno dhacdooyinka toddobaadka dhacdooyinka la gadisan ayaa dhegaystayaal toddobaadkan dhacay maxkamadda sare ee soomaaliya waxay laashay siddeed ka mid ahaa kuraastii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya waxayna amartay in dib loogu noqdo doorashadooda warqad ka soo baxday maxkamadda sare oo ku astay sannad lix tobankii bishan mey isla mar ahaanta sanad toddobaadkan uun la helay ayaa waxay maxkamaddu ku sheegtay in kadib dacwo socotay in ka badan shan bilood ay baabi'isay go'aanka xubnaha madasha qaranka iyo guddiga doorashada federaaligaahi ee lagu fasaxay siddeed kursi oo ka mid ahaa kow iyo tobanka kursi ee xubnaha xallinta khilaafaadka ay hore u laaleen xildhibaanadaasi ayaa kuraastooda ay maxkamaddu amartay in dib lagu laabto waxay kaliyihiin cabdulaahi maxamed aadan shaacir maxamed saciid cabdulaahi maxamed axmed abtidoon nadiif aadan isaaq muna khaliif sheekh abuu cabdicasiis saalax carmaan sharmaarke garaad saleebaan buraale iyo samre ibraahim cumar dhegaystayaal dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa sidoo kale ka mid ahaa dowladda soomaaliya ayaa waxay qaaday imtixaanaadka dugsiyada sare iyadoo gobollo kala gedisan dalka soomaaliya ay arday gaaraya saddex iyo labaatan kun u fadhiistan imtixaanaadka dugsiyada sare arrinta xiisaha badanse waxay ahayd magaalada cabudwaq waxaa imtixaanka u fadhiistay wiil iyo aabbihiis faarax ismaaciil dabacsar oo saddex iyo afartan jira iyo wiilkiisa shaafici faarax ismaaciil oo siddeed toban jira waxay u fadhiisteen imtixaanaadka dugsiga sare ee iskuulka shiro jaamac ee magaalada cabudwaq waraysi aan la yeeshay labadooduba dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa dhacdoonka kale ee toddobaadkan sidoo kale dhacay waxaa ka mid ahaa weerar argagixiso ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada manchester ee dalka ingiriiska halkaas oo goob bandhigu ka socday uu weeraray nin isoo miidaamiyey oo lagu sheegay magaciisa salmaan cabadi kaasoo waddanka libiya asal ahaan ka soo jeeda islamar ahaantaasina ahaa dhowr labaatan jir waxaa goobta ku dhintay labaylabaatan qof waxaana ku dhaawacmay ku dhowaad lixdan kale dowladda ingiriiska ayaa weerarkaasi cambaaraysay waxaana ay sheegtay inay suuragal tahay in weerar kale argagixisnimo ay kooxaha argagixisadu doonayaan inay ku qaadaan dalka ingiriiska isis ayaa weerarkaasi sheegatay dhacdooyinka kale dhegaystayaal toddobaadkan dhacay haddaan idin xasuusino waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa markii ugu horreysay safar dibadda ahi uga ambabaxay waddanka maraykanka waxaana uu ka horreeyey waddanka sacuudiga halkaas oo kula kulmay boqortooyada dalka sacuudi arabiya iyo dalal kale oo muslimiin ah oo uu sacuudigu martigeliyey waxa uu sheegay in dalalka muslimiinta iyo maraykanka iyo caalamkaba dhammaantooda looga baahan yahay inay iska kaashadaan la dagaalanka kooxaha argagixisada trump ayaa sidoo kale booqday fatikanka iyo jerusalem dhegaystayaal dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay sidoo kale waxaa ka mid ahaa magaalada muqdisho toddobaadkan waxaa laga dejiyey shan iyo afartan ruux oo soomaaliya kuwaas oo laga tarxilay waddanka maraykanka waxaana ay gaaraysaa tiradooda dadka soomaaliya dib loogu celiyay tan iyo markii madaxweyne donald trump uu xilka madaxtinimada la wareegay ilaa iyo laba boqol iyo toddobaatan ruux dadkaasi waxa ay isugu jireen kuwo dembiyo gudaha dalka maraykanka ka galay oo muddo xabsiyo ku jiray iyo kuwo kale oo doonaya inay qaab si sharci darraha maraykanka ku soo galaan oo xuduudaha laga soo qabtay aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdunka toddobaadka imtixaanaadkii dugsiyada sare ay dowladda soomaaliya toddobaadkan qaaday waxaa dadkii ka baxay dugsiga sare ku jira aabbe iyo wiil uu dhalay kuwaas oo safarka waxbarasho ku soo wada jira muddo sannada ah faarax ismaaciil dabacsar oo saddex iyo afartan jira iyo wiilkiisa shaafici faarax ismaaciil oo siddeed iyo toban jir ayaa u fadhiistay imtixaanaadka dugsiga sare ee iskuulka sare ee shiro jaamac ee magaalada caabudwaq waxay labadooduba qorshaynayaan inay sii wataan waxbarashadooda heerka sare ee jaamacadaha waxaana ay doonayaan inay isku jaamacad ay bilaabaan iyagoo jooga magaalada cabudwaq ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray oo aan weydiiyey bal arrintani sida ay ugu suura gashay waxaana ku horraynaya faarax ismaaciil dabacsar oo ah aabbaha dhalay wiilka siddeed iyo toban jirka ah
waxaan ahaa dadkii xilligii dowladdii maxamed siyaad barre intaysan dhicinin ay u suurtageli weydeen inay waxbarashadooda dhamaystaan oo dowladda ay ka dhacday iyadoo waxbarashada qabiya ka tahay halkan markii burburkii uu dhacay bacdigeed baan hadda waxaan go-aansaday maadaama aan jaamis helay inaan waxbarashadii dib ugu noqdo dhamaystirkan marka goorma ayaad bilowday sidee bay kugu suura gashay in adiga iyo wiil aad dhashay isku wakhti aad imtixaan u fadhiisataan oo fasalkii ugu dambeeyey ee dugsiga sare aadna hal mar ka wada baxdaan waxay igu suurta gashay anigu dugsigii sare baan halkan ka dhigtay markaan dambe aan waxbarashada dib ugu soo noqday wiilkuna waxbarashadiisa caadiga ahayd buu watay oo waxaan ku kulanay qowankii baan ku kulan dugsigii sare aan wada dhigan waa tahay marka ma isku fasal baad gelayseen tan iyo form one ilaa iyo aad hadda aad ka dhammaysaan maalin kasta maya isku fasal maanaan gelayn isku fasal maanaan gelayn laba laba fasal baan kala ahayn isku fasal maanaan gelaynin laakiin iskuul baan ka qornay waa tahay marka subaxii guriga ma isku meel baad kasoo wada kacayseen mise meel kaleu degnaa kolley de dadku isku dabeecad maahan guri waa kasoo wada toosnay oo wada degana wili aabihiis baan nahay laakiin asnaa dariiq buu u qaadaa iskoolka ama dariiq baan u maraa marka goobta waxbarashadu baan isku aragnaa fasalkii ugu dambeeyey ayaad wada dhammaysanee dugsiga sare marka sidee buu dareenkaagu yahay mar haddii aad adiga oo waxbarashadii jeclaa aysan kuu suuragelin wakhti hore inaad dhammaystirto haddase aad fursad u heshay adigii wiilkaaga inaad isla dhammaysaan dugsiga sare bal ka waran jawgaaga wallahi walaalow waxa ilaahay looga shukriye weye aad baan ilaahay ugu xamdiyey dareenkaygana lama soo koobi karo dareen farxadeed weye dareen farxadeed weye aba kasta na uu ku farxi lahaa barnaamijka noocan oo kale haddii loo soo gudboonaado marka hadda qorshahaaga muxuu yahay aniga qorshahayga waxa weeye haddii alla idmo aniga wiilkayga jaamacadda intaan wada fadhiisano insha allahu isku xilli inaan gabagabayno saasaa hadda noo qorshaysan waxaa ii sheegtay in waagii dowladdii hore ee maxamed siyaad bare aad doonaysay inaad iskuulka aad dhamaysa laakiin aysan kuu suuragelin muddo dhowr iyo labaatan sane kadib ayaad kuu suura gashay inaad dugsiga dhamaysa marka de ahaan imisaad ku dhamaysa hadda dugsiga sare dhowr iyo afartan wey ilaa saddex iyo afartan jirman waa tahay aad baad umahadsan tahay waxaad ii dhiibtaa shaafici oo wiilkaaga asagana asalaamu calaykum wacalaykum salaam shaafici mise jir baa tahay sanadiskii toonaad baa bilinka bacda gelaya waa tahay bal ka waran dareenkaagu waa sidee mar haddii aad dugsiga sare aad adiga iyo aabbaha hal mar wada dhamayseen aad baan uga faraxsanahay inaan dugsiga sare aan iskumar dhameyno aniga iyo aabbahay waana farxad aanan inaba lasoo koobi karin aad baan uga faraxsanahay maadaama aad ii hirgashay inaan isku mar wada dhameyno dugsiga sare inaad aabbe aad isku meel kasoo wada toostaan oo aad iskuul aadaan sidee bay kuu dhiirigelisay inaad waxbarashadaada sii wadato dhiirigelin fiican baan ka heliyey iyo farxad iyo jawi aan lasoo koobi karin mar kasta oo aan wax wada baranayna aad baan uga farxayey dad badan ayaa ayaa ku qusqaabanaya oo ka fekeraya hadda waxbarashada laba qof oo waa aabayo wiilkiisa inay waxba baranayaan dadka o dhanna way soo jiidi kartaa inay wada waxbartaan oo dadka waxbarashada ee ka luntay oo xuli dowladda ee dhacday waxbarashada dhaaftay inay hadda waxbarasho ay dib u bilowdaan ayay tusaysaa hadda qorshahaaga muxuu yahay oo xiga qorshahaaga xiga wuxuu yahay inaan isku mar aan wada jaamacad wada galno oo aan jaamacad wada dhameyno xilligaan xilligiisa kale haddii ilaahina gaarsiiyo oo haddana aan isku mar aan wada jaamacad ka wada baxno haddii ayaan hobigaga jacaylkaegaalo waxaan jeclaan lahaa inay injineerin karto kaasi waxa uu ahaa shaafici faarax ismaaciil waxaana ka horreeyey aabihiis faarax ismaaciil dabacsar labadooda waxay ka mid ahaayeen ardada dugsiga sare imtixaanaadkoodii u fadhiistay toddobaadkan iyagoo magaalada cabudwaq jooga ayayna khadka telefoonka igu warramayeen dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka halkaas aynoo jooga tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jamaal intaasna waxaa nooga idaacaddayadii galabnimo intaynu mar kala kulmayno waa anigu waa maxamed cabdi jaamac buulle jaamac iyo eh, bashiir abikro idin leh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.